إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآن bismillaahi araxmaan araxiim salaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh duhur wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhur ee warbaahinta tan ee islaamiga ah ee alfurqaan qodobadaad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah ku dhowaad toban xubnood oo isugu jira saraakiil la shaqaynayay maraykanka iyo askar ka tirsan dowladda federaalk ayaa dhimashay oo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay degmada afguuye ee gobolka shabeellaha hoose dowladda imaaraadka carabta oo ka walaacsan saameynta turkiga ee geeska afrika ayaa wada qorshe halis ku ah mandiqada si gaara soomaaliya wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa ka warbixisay isbedeladii ugu dambeeyey ee ka dhacay gobolka oo ay ka mid tahay la wareegitaankii degmada moqokori xaalad adag ayaa soo wajahday xubno ka tirsan qoyska ilhaan cumar oo ah xildhibaanad ka tirsan baarlamaanka maraykanka ciidamo ka tirsan maamulka la baxay puntland ayaa shalay godood ciidan oo ay kaga cabanayeen mushaar la-aan ka sameeyeen magaalada boosaaso ee gobolka bari mas-uul hore ayaa sheegay in haddii dagaalka dowladda federaalk ee ka dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu sidan kusii socdo ay keeni karto in mujaahidiintu ay la wareegaan soomaaliya warka sidoo kale waxaad ku maqli doontaan silsiladda cusub ee makaarimul akhlaaq qodobka dibadda dhegaystayaal duurnimadan waxaad ku dhagaysan doontaan muqaawamada falastiin ayaa sheegtay in yahuudi ay carqaladaynayso wadaxaajoojyada uga socda dalka qatar intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobada ugu waaweynaa ee warka duhur ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan iminkana u diyaargaroobah iyagoo faahfaahsan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان dhegaystayaal waa duhurnimo jimcaad taariikhda hijirada ay ku beegan tahay lix iyo tobanka muxaram kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku haastaysan koob iyo tobanka bisha toddobaad ee julaay sannadka laba kun shan iyo labaatanka markaana ku soo dhowaada qodobadii aad soo maqasheen oo faahfaahsan hana soo qabto qodobka ugu horeeya ku dhowaad toban xubnood oo isugu jira saraakiil la shaqaynayay maraykanka iyo askar ka tirsan dowladda federaalk ayaa dhimashay oo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose haddaba faahfaahin ku aadan waxaa inoo akhrinayaa mahad cubeyd cali wararka ka imaanaya gobolka shabeellada hoose ayaa ku waramaya in maanta ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay qarax la beegsadeen sarkaal gacansaar la lahaa ciidamada maraykanka ee duulaanka ku jooga soomaaliya qaraxan ayaa waxaa lala beegsaday gaariguu la socday gaashaanla dhexe maxamuud saleebaan oo ahaa abaanduulaha ururka konton iyo afaraad ee ka tirsan guutada toddobaad ee ciidamada dowladda federaalka guutada uu maxamuud mas-uuliyiinteeda ka mid ahaa ayaa waxay ka howlgashaa inta u dhexaysa degmada afgooye iyo xerada balidoogle oo ah saldhigga ugu weyn ee uu maraykanku ku leeyahay soomaaliya qaraxa ayaa sababay in isla goobta uu taliyuhu ku geeriyoodo waxaana sidoo kale la dhintay taliyihii saadka ururka konton iyo afraad ee guutada toddobaad oo magaciisa lagu soo koobay xasan waxaa intaa dheer oo qaraxa ku naf waayey saddex askari oo ka tirsanaa ilaalada gaashaanla dhexe maxamuud saleebaan halka ay ku dhaawacmeen saddex kale sarkaalkan lagu dilay qaraxa ka dhacay degmada afgooye ayaa waxa uu wada shaqiyn dhuulo lahaa ciidamada maraykanka ee ku sugan xerada belidoogle isagoo u qori jiray xubnaha basaasiinta looga dhigayo maraykanka waxaa intaa dheer oo uu sarkaalkan dhibaato ba'an ku hayey dadka shacabka ah ee ku dhaqan deegaanno ka tirsan gobolka shabeellada hoose kuwaasoo marar badan martigeliyey weerarro uu hormuud ka ahaa gaashaanlahan dowladda imaaraadka carabta oo ka walaacsan saameynta turkiga ee geeska afrika ayaa wada qorshaalis ku ah mandiqada si gaara soomaaliya faahfaahinta warkan waxaa inoo ambaqaadaya farxaan cali cabdulaahi dowladda imaaraadka carabta ayaa lagu eedeeyey inay si ulakac ah uga shaqaynayso ajandayaal halis ku ah mandiqada geeska afrika kadib markii ay etoobiya u bandhigtay saldhig ciidan oo ay horey uga dhisatay magaalada dekedda leh ee berbera ilowareedyo hoose oo u dhundaloola arrimaha diblomaasiyadda ayaa sheegay in tallaabadan uu imaaraadku qaadayo ay qayb ka tahay xeelado lagu wiiqayo saamaynta sii kordhaysa ee uu turkigu ku leeyahay geeska afrika gaar ahaan soomaaliya iyo etoobiya heshiiska ay dowladda federaalk iyo turkigu kala saxiixdeen bishii februaayo labada kun afar iyo labaatankii ee lagu sheegay inuu diiradda saari doono dhanka difaaca iyo horumarka dhaqaalaha ayaa si gaar ah u saameeyey danaha imaaraadka carabta ee gobolka saldhigga berbera oo imaaraadku horey u dhisay ayaa noqday furaha isbeddelka istiraatiijiyadeed ee etoobiya taas oo muddo dheer raadinaysay marinbadeed rasmi ah imaaraadka ayaa qorshahan u dhigay in heshiiska uu si toosa u dhex marayo etoobiya iyo maamulka la baxay somalilan si uusan uga muuqan inuu mas-uul ka yahay khilaafka sii holcaya ee ka taagan mandiqadda isku dayo ay turkigu wadeen oo ay la kaashadeen dowladda qatar si loo cadaadiyo maamulka la baxay somalilan si uu uga laabto heshiiskaas ayaa dhicisoobay taa beddelkeeda madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa u safray masar si uu u dardargeliyo iskaashi difaaco cusub oo uu la yeelanayo xukuumadda qaahira taas oo horeyba uga soo horjeeday saameynta etoobiya iyo xiriirka dhow ee imaaraadka iyo qatar arrintan ayaa si buuxda u muujinaysa sida dowladda federaalka ay uga dhex muuqato dagaalka siyaasadeed ee u dhexeeya quwadaha ku loolamaya gobolka oo ay hor kacayaan imaaraadka iyo turkiga kaalintii uu turkigu ka ciyaarayay khilaafka ka taagan badda ayaa burburtay iyadoo hadda xaaladdu ay u muuqato mid isu rogtay isbahaysi kala jiidanaya gobolka taas oo u kala qaybsan laba garab oo ay dhinacna isku kaashanayaan etoobiya maamulka la baxay somalilan iyo imaaraadka halka dhinac kalena ay ka soo jeedaan dowladda federaalka turkiga iyo masar wilaayadda islaamiga hiiraan ayaa ka warbixisay isbedeladii ugu dambeeyey ee ka dhacay gobolka oo ay ka mid tahay la wareegitaankii degmada moqokori cabdalle mukhtaar ayaa warkan inoo akhrinaya waaliga walaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guleed abunabhaan ayaa waraysi uu siiyey idaacadda andalus oo taabanayay dhinacyo badan kaga warbixiyey walaayada uu mas-uulka ka yahay taasoo dhowaan martigelisay macaarig faasilo ah oo u dhexeeyey ciidanka milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo askarta dowladda federaalka ugu horeyn waaliga ayaa ka waramay xaaladda guud ee walaayada isagoona tilmaamay in walaayada hiiraan ay haatan tahay mid degan oo ay dhowaan ku tallaabsatay nasri iyo tamkiin fara badan wilaayada islaamiga hiiraan waxay ku jirtaa hadda jawi aada u wanaagsan jawi farxadeed jawi nasri iyo guul ilaahay siiyey ummadda diin ahaan iyo adduunya ahaanba maanta ay u dhaqan tahay hadday tahay caafimaadka hadday tahay amniga intuba ay wanaagsan yihiin ayaan ku jirnaa waa wakti runtii farxadeed maanta markii loo fiirsho wilaayada islaamiga hiiraan bay ku jirtaa waaliga ayaa mar wax laga weydiiyey dagaalkii maalmo ka hor ka dhacay degmada moqokori ee bariga walaayada islaamiga ah ee hiiraan sheegay in macrakada si dhegta dhiigga loogu daray askar iyo saraakiil oo qaarkood magacyadooda xusay geesta kalena tilmaamay in degmada haatan ay hoos harsanayso raayada tawxiidka ayna ku sugan yihiin ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ilaahay nasrigiisa wuxuu keenay fatxiga weyniga badan oo ay gacanta uga soo gashay mujaahidiinta degmadii muhimka ahayd ee moqokori dhowr cisho ayay raayatu tawxiid ka taagan tahay mar kale oo ay dib ugu soo noqotay degmada moqokori waxaana ku sugan oo haddeer ilaahay shareecadiisa ku matalaya walaalaha mujaahidiinta ah waa goob ay ka taliyaan dadka maanta shareecada matalaya waa goob ay ka farxadeen oo aysan ku noolayn ilaahay cadowgiisii waa goob dhinacyada kala duwan oo deegaankaasi yaalliin bakhtiyadii dadkii murtadiinta ahaa oo gaalada cumilada u ahaa moqokori marka waxay ku sugan tahay xaalad haadi ah oo deggan mujaahidiinta ayaa gaaf wareegaya ayagoo faraxsan ilaahayna ugu mahad celinaya nasrigii iyo guushii uu siiyey cadowgoodii oo uu ilaahay garabkooda ka baxay oo dhabarrada jeediyey wilaayadii oo faraxsan iyo dadkii muslimiinta ahaa oo ay dhibaysay waxa ay wadaan nimankaas cadowga ah oo ayagana la farxaya walaalahood mujaahidiinta ah marka waa goob maanta lagu maamulo shareecada alle degmada moqokori bakhtiyada meesha yaalla waxaa ka mid ah saraakiil labadii nin oo inta badan idaacadda hadda ay ku celcelinaysay waa cabdixiish iyo ninka la yidhahda mawlid banjar oo ilaahay cadowgiisa ka mid ahaa cabdixiishku aniga hadda ninaan horey u kulannay ma ahayn mawliid waa kulannay mar iyo laba wax ka badan ballankii uu galayna oo uu buriyey oo uu beeniyeyna ilaahayba ugu tegi doona subxaanahu wa tacaala wuxuu yaallaa goobtaas cidlada ah mawliid isagoo waxa uu u dhintay iyo waxa uu u socday iyo waxa uu ka shaqaynayay midna aan ogeyn sidoo kale sheekh guleed ayaa sheegay in dagaalkii moqokori kadib ay gacanta mujaahidiinta soo galeen deegaano hor leh oo ay ka mid yihiin mooreeri iyo xaawo gadiid mujaahidiintu hadba goob cusub oo shareecada ilaahay lagu maamuli jiray ayaa gacanta soo gelaysa shalay baa u dambaysay waxaa gacanta mujaahidiinta soo galay deegaanka mooreeri oo deegaan muhim ah waxaa gacanta soo galay meesha la yidhaahdo xawo gidiid waa laba makaan oo muhim ah labadaba ceelbiyood riig ah uu ku yaallo waxay ka mid yihiin meelaha hadda dib loo tegay oo mujaahidiintu u hanteen waxaana rajaynaynaa saacadaha soo socda meelo kale oo muhim ah in ilaahay uu soo geliyo gacanta mujaahidiinta mas-uulka walaayada hiiraan sheekh guleed abunabhaan ayaa fariin towbadkeen ah u diray maleeshiyaadka ku baaba'aya furimaha dagaalka isagoona ugu baaqay inay ka soo laabtaan falka ay ku jiraan waxa uuna uga digay cali jeyte iyo kooxdiisa kuna tilmaamay inay yihiin kuwo ka shaqaynaya danaha dowladda etoobiya war annaga dadkan le'anaya oo maalinba qof meel ku dhacaya oo lababa maalin meel taallo oo saddexba maalin meel taallo ariga baadidoo duurka socdo dhurwaaga cunaya dawacad cunayaan xoolahan yaa iskale dadkaanse yaa leh waxaan rabnaa soo noqda ilaahay ninka dembi kagal ha u toobad keeno ninka fikirka uu ku inxiraaf uu galay oo xoogaa wax un ka khaldameen rabbi ha u rujuuco soo noqda wilaayadiinna la soo xidhiira guryihiinna baad leedihiin dhulkiinnaad leedihiin shareecadiinnaad leedihiin ceeshiinnaad leedihiin beerihiinnaad leedihiin shareecadaanaan wada leennahay ayadaan ku wada walaalannahay xaqaygaan ku helayaa xaqaagaad ku helaysaa yaan lidin dullaysan etoobiyuusan idin dullaysan cali jeytay qandaraaslayaqaato caamiliin ah iyo wax la mid ihi yaysan idin baabi'in hadalka waaliga gobolka hiiraan ayaa imaanaya xilli ay socdaan weeraro laayaan ah oo lagu ugaarsanayo askarta dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye kuwaasoo ka dhacaya deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada dalka oo ay ugu horeyso magaalada caasimadda ah ee muqdisho taasoo laba maalin ka hor martigelisay camiliyad nafurnimo ah oo ka dhacday xirada hajaalasiyaad dhimasho iyo dhaawacna ay ku noqdeen saraakiil reer galbeed ah iyo askar ka tirsan dowladda federaalka xaalad adag ayaa soo wajahday xubno ka tirsan qoyska ilhaan cumar oo ah xildhibaanaad ka tirsan baarlamaanka maraykanka cadinaan xaaji muxsin ayaa umuurtaasi noo ambaqaadaya iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay mar kale dib u soo cusboonaatay colaadda iyo weerarada xagga warbaahinta ah ee ay isdhaafsanayaan ilhaan cumar iyo donald trump ayaa waxaa iminka lasoo sheegayaa in xaalad adag ay wajahaysa qaar ka mid ah qoyska ilhaan cumar isra xirsi oo ah gabadhay dhashay ilhaan cumar ayaa lasoo warinayaa in shaqo la-aan haysata darteed ay qarka u saaran tahay inay iibsato dharkeeda gabadhan ayaa waxaa hadda ka hor xabsiga dhigay ciidamo ka tirsan booliiska maraykanka taas oo xilligaasi lagu eedeeyey inay ka qayb gashay bannaanbax ka dhacay gudaha dalkaas wararka ayaa sheegaya in ganacsiyo iyo shirkado waaweyn oo maraykanka ah ay ka biyadiideen inay shaqaalaysiiyaan ardaydii ka qayb qaadatay bannaanbaxyadii lagu taageerayay falastiin kuwaas oo ay ka mid ahayd gabadha ilhaan cumar laakiin lama oga in arrintaasi sabab u tahay shaqo la-aanta isra xirsi si kastaba ha ahaatee ilhaan cumar oo ka tirsan baarlamaanka maraykanka ayaa waxa ay marar badan isku dhaceen madaxweynaha maraykanka donald trump isagoona ku eedeeyey inay dhaleeceynayso xukuumaddiisa trump ayaa dhowaan hanjabaad hawada u soo mariyey ilhaan cumar isagoona sheegay haddii ay joojin weyso dhaleeceynta ay ku hayso xukuumaddiisa uu xilka ka qaadi doono ilhaan ayaa iyadana dhankeeda ku eedeysay trump inuu cunsuryeynayo maadaama ay tahay gabarh soomaaliyeed oo xil ka haysa baarlamaanka waddanka maraykanka ciidamo ka tirsan maamulka la baxay puntland ayaa shalay godood ciidan oo ay kaga cabanayeen mushaar la-aan ka sameeyey magaalada boosaaso ee gobolka bari mar kale iyo waa kan farxaan cali cabdulaahi askar ka tirsan maamulka la baxay puntland ee uu hogaamiyo saciid cabdulaahi deni ayaa sameeyey gadood ciidan oo ay kaga soo horjeedaan mushaar la-aan haysata muddo ku dhow sanad ciidankan ayaa gadoodka ka sameeyey magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari waxayna xirteen waddooyin muhiim ah oo halbowle u ah isku xirka magaaladaasi iyo deegaano kale oo ku yaala dhulka uu ka arrimiyo maamulkaasi ciidamadan ayaa sidoo kale rasaas tiro badan furayay taas oo ay ku muujinayaan mudaaharaadka ay kaga soo horjeedaan mushaar la-aanta soo wajahday awgeed waxayna qalqal amni iyo cabsi ku abuurtay shacabka ka agdhowaa halkaasi ma ahan markii ugu horraysay oo ciidamo taabacsan maamulkani sameeyaan gadood magaalooyinka ka tirsan dhulka uu ka arrimiyo maamulka la baxay puntland ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay goobjoog u ahaa mawjado gadood ah oo ka dhashay mushaar la-aanta iyo daruufaha kale ee haysta ciidamada maamulkaas waxaana jiray tiro dhowr jeer oo hore oo sidan oo kale ay martigelisay magaalada iyagoona mararka qaar ku duulayay xarumaha maamulkooda haddaba maamulka isku magacaabay puntland ayaa ku fashilmay inuu bixiyo mushaaraadka ciidankiisa taasoo ku soo aadaysa xilli hogaamiyaha maamulkaasi ee siciid cabdulaahi deni lagu eedeynayo musuq maasuqa waxaana falanqeeyayaashu tibaaxayaan in haddii maamulkan xalin waayo caqabadan taagan ay dhabarjab ku noqon karto iyagoo u sababeeyey xasradaha siyaasadeed ee uu wajahayo maamulka deni kala dhexeeyo dowladda federaalka iyo maamulka la baxay s s c kaatumo mas-uul hore ayaa sheegay in haddii dagaalka dowladda federaalka ee ka dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu sidan kusii socdo ay keeni karto in mujaahidiintu ay la wareegaan soomaaliya yaasir cabdallah ayaa warbixintan la diyaara cabdulaahi goodax bare oo ah wasiirkii hore waxbarashada dowladda federaalk ayaa ka hadlay jabkii ciidankooda ku gaaray gobolka hiiraan wuxuuna dowladda uu ka tirsan yahay ku eedeeyey gaabis dhankooda ay ku sameeyeen askarta maalin weliba ayuu sheegay in askar ka dhintaan firxadka ciidankooda ee ka socda furimaha dagaalka ayuu xusay inay tahay nasiib daro sida uu hadalkiisa u dhigay muddo dheeray dagaal ku jireen oo saddex sana iyo dheeraad dowladdu kaalintii la rabay inay qaataan ma qaadan su-aasha marka noqonayso in la isweydiiyo waxa waay haddii sidaan dagaalku kusii socdo muxuu ku dambaynaya dagaalkaas maalin walbaba ciidanka dowladda dhimanayo in ciidanku haddii waa ciidan dowlada ka dambayso siyaasada ka dambayso saanad iyo hub iyo dhaqaale iyo wax walbaa ka dambeeya haddii ay dhalinyarada meesha joogto oo ciidanka ahaa ay garteen inay lafooda la cararaan hadda waa nasiib daro eedaas waxaa yeelanaya leadershipka ciidanka haddii muxuu ahaa culaysku uu culays jira yahay oo ka badan yahay tabarta dowladdu ay leedahay laakiin miday tahay ayaa lagu wareersan yahay ma kabaraa mase waxa waaye waa aqoon xumo iyo mataqaanaa qaabdarre waay dagaalka hadda socda iyo waxa uu ku dambeyn karo ayuu soo hadal qaaday wuxuuna tilmaamay inay suurtagal tahay haddii sida ay wax yihiin kusii socdaan in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu imaan doonto guryaha ay ka degan yihiin iyo goobaha ay ka taliyaan ee ku yaala guud ahaan waddanka wuxuu sheegay saadaalinta la hadalhayo inay tahay awoodda ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo sii xoogaysanaya isagoo dhanka kale rajabeel ka muujiyay dagaalka ay haatan ku jiraan laakiin waxaan rabaa qodob kale oo aada muhiima inaan sheego su-aasha waxa waaye ilaa goorma ay wadi karaan hawshaan maxaa la saadaalinaya haddii xaajadu saan kusii socoto haddii aniga aragtideyda ay saan kusii socoto shabaab waxay helayaan shan kun toddoba kun toban kun oo wiil oo hubaysan oo carbisan oo saddex sano iyo dheeraad dagaal ku jiray tababarkii ugu weynaa qabo ayay helayaan oo aysan ka keenin wajeer ilmo yaroo iskool laga soo xaday aan ahayn iyo waalidkood raggaasay helayaan marka see galmudug loo joogaa see hirshabeelle meelaha lagu sheegin loo joogaya see puntland loo joogaya yacni shabaab maalintuu helo toban kun oo wiil oo carbisan oo hubaysan yacni bal qiyaas adiga taas nin walba gurigiisa ayaa shabaab ugu imaanaya waa aniga kuu masaleeyey marba marka ka dambeysa waxaa isa soo taraya hadallada isdabajooga ee ay jeedinayaan mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladda federaalka kuwaasoo dhammaantood astaan u noqday inay diraan fariimo niyadjab oo ku wajahan ciidankooda ku sugan jiidaha hore markaana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan silsiladda cusub aan ugu magac darnay makaarimul akhlaaq oo uu si joogtaa halkan inooga soo jeedin doono sheekh maxamed garaar كن بشوشا باسما عند اللقاء دائما فإن الابتسامة حقيقة الوسامة كن صادق الكلام تجل في الأنام حدث بما يناسب لكل من تخاطب حتى ولو في الغضب وثورة التعصب إياك والبذاءة والفحش والإساءة كن طاهر الفؤاد من درن الأحقاد وليس مثل الحسد مهلكة للجسد فإنه ما أعدله يقضي على من حمله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم ويقول سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم بإذن الله تعالى waxaan kaga hadlaynaa xalqadaani mase xalaqaadka soo socdaba oo xalqadani ay u horeyso ee makaarim alakhlaaq mase xusnulkhuluq baan kaga hadlaynaa xusnulkhuluqa waxaa lagu magacaabaa diinka oo dhanba inuu yahayba alla subxaana watacaala wuxuu ku ammaanay rasuulka sala allahu calayhi walaalihi wasaxbi wasalam wa innaka la calaa khuluqin cadiim nebi muxamedow adiga waxaad ku sugan tahay khuluq weyn baad ku sugan tahay baa alla yidhi subxaana wa tacaala ibnu cabaas iyo mujaahid iyo markay fasirahayaan waxay leeyihiin khuluqaasi nebigu uu ku sugnaayo cadiimka ahaa waa addiin mufasiriinta qaarna waxay yidhahdeen alislaam waa islaamka waa isla meeshii marka khuluqa nabigeena lagu ammaanay calayhi salaatu wasalaam oo khuluq cadiim alle subxaana watacaala uu ku sheegay oo nabigeena sala allahu calay wasalam uu ku sugnaa waa diinka islaamka umuna caaisha radia allahu canha baa la weydiiyey kayfa kaana khuluquhu sala allahu caleyh wasalam khuluqa nabiga caleyhi salaatu wasalaam seebuu ahaa baa la weydiiyey markaase waxay ku jawaabtay kaana khuluquhu lqur'aan khuluqa nabigeena sala allahu caleyh wasalam wuxuu ahaa qur'aanka oo qur'aanka qofkii akhriyo oo fahmo oo caqiidadiisii iyo akhlaaqdiisii iyo cibaadadiisii iyo axkaamtiisii iyo suluugiisii iyo raaco wuxuu noqonahayaa nabiga sala allahu caleyh wasalam akhlaaqdiisa weyneyd waa diinta islaamka ayuu ku sugnaanahayaa marka waana la tacriifiyey xasanulbasri oo kaleeto waxaa laga soo guuriyaa xusnulkhuluqa inuu yidhi xaqiiqatu xusnulkhuluq badlu lmacruufi wa kafu ladaa wa talaqatu lwajhi xaqiiqada xusnulkhuluq markii loo baxo waxaa weeye macruufka in la sameeyo wax allaal wixii wanaag ahaa in la sameeyo lagu dhaqaajiyo oo ilaahay la wanaajiyo subxaanahu watacaala oo addoomihiisa la wanaajiyo oo dhaqanka la wanaajiyo wa kaful adaa wixii dhibena in la reebto ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa aan dhibka lala aadin addoomaha aan dhib lala aadin wixii dhib ah in la reebo dalaaqatul wejhi wejigana in la furo qof weji furan oo bashaash ah oo wejigiisa farxad iyo bashaare iyo khayr uu ka muuqdo waa in noqdo qofka soomaalida waxay tidhaahaa weji furan baa la galaaye ilbaab furan lama galo waana xaqiiqo jirto qofka markuu kuu weji furan yahay wejigiisa ku deeqay laakiin haddii wejiga kugu soo horreeyaba uun bal ay ka muuqato wax kasta uu sameeyaba wejigiisaama ku deeqayninba marka wejigaa ugu horreeyo oo dalaaqatul wejhi waa in laga helaa nabigeenana sala allahu calayhi walaalihi wasaxbihi wasalam khuluqa wanaagsan wuxuu ku tilmaamay xadiid saxiix ah akmalu lmu'miniina iimaanan axsanuhum khuluqan mu'miniinta waxaa ugu dhammaystiran xagga iimaanka dadka ugu akhlaaq wanaagsan marka akhlaaqdii wanaagsanayd maxay noqotay iimaan bay noqotay diin bay noqotay islaannamay noqotay qofka yacnii ugu akhlaaq wanaagsan muxuu noqday qofka ugu iimaan weyn oo ugu diin wanaagsan oo ugu dhammaystiran xagga diinta iyo iimaanka ayuu noqday marka akhlaaqda waa shay qaali oo aada u weyn nabigeena sidaas oo kale sala allahu calayhi walaalihi wasaxbi wasalam wuxuu yidhi maa min shayin fi lmiisaani ahqalu min xusni lkhuluq miisaanka khayrka wax kaga mug weyn oo kaga culus xusnulkhuluq maba jiraanba maxaa yeelay yowm alqiyaama alle subxaana wa tacaala wuxuu noo sheegay faman haqulat mawaasiinuhu hee fa ulaa'ika hum almuflixuun iyagoon baa liibaanay marka mawaasiinta khayrka qofka ay u cuslaato ay u rajaxnaato waa liibanay kaas xusnulkhuluqna wax kaga culeys badan oo kaga mug weyn maba jirtaba miisaanka khayrka sidaas oo kale nabigeena wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalam ee ka sugnaatay albiru xusnulkhuluq biriga waxaa weeyaan waa dabeecadda wanaagsan dabeecad wanaagsan baarinimada waa dabeecad wanaagsanba dee diintana waaba biri gebigeedaba sidaas oo kaleeto nabigeena sala allahu calayhi walaalihi wasaxbi wasalam waxaa ka sugnaatay inuu yidhi waxaaba la ii soo diray inaan dhammaystiro akhlaaqda iyo dhaqanka suuban iyo akhlaaqda suuban inaan dhammaystiro ayaaba la ii soo diray innamaa bucistu liutamima makaarima alakhlaaq ibnulqayim ba wuxuu ka soo guuriyey bacdu salaf xusnulkhuluqa waa laba qiibood buu yidhi mid xagga alla weeye subxaana watacaala adigoo alle subxaana watacaala kula dhaqmayo wax allaal wixii xaggaaga ka yimaado adigoo ilaahay kaga sameyn xiraaya oo le ilaahay iga raalli ahow hadi jeer waan khaldanahay waan khaldamay sidii a sidii kuga habboonayd kuuma caabudin dhanka kalena xagga ilaahay wixii ugu yimidna wuu ku shukriinahayaa xusnulkhuluqi waa qismiga koobaad waa caynkaasi oo ceebtiisa ayuu fiirinahayaa naftiisa ceebteeda iyo acmaashiisa ceebtooda iyo halkaasuu fiirinahayaa ilaahay buu subxaana watacaala wuxuu ugu cudurdaaranhayaa xagga nicmada ilaahay tirada badan oo ku socotana wuu ka shukriinahayaa waa xusnulkhuluq maca allaahi waay subxaana watacaala qeybta kalena waa xusnulkhuluq maca annaasi ee laba arrimood bay ku kooban tahay sida xasanulbasri hadda uu sheegayo oo kale weeye macruufkii oo la sameeyo qowl iyo ficilba iyo dhibka oo la reebto qowl iyo ficilba inaadan waxba ku dhibin qool iyo ficilba inaad wax ku anfacdo waa khuluqii wanaagsanaa ee dadka aad kula dhaqmaysay kaasina halkaasaan xalqadaani halkaasaan ku joojinaynaa wajazaakum allahu khayra وبالله توفيق من عظيم الحرم في الدين قطع الرحم ووالداك برهم ولا تقل أف لهم فالبر دين في الولد يقضيكه في يوم غد والمرء بالتواضع يرقى ذرى المواضع وكن عفوا كيسا لا تنتقم ممن أسى فالعفو ممن قدر فعل الكرام الكبرى ولا تكن جبانا مستصغرا مهانا warkan dhegaystayaal duhurnimadan waxaad kala socotaan raadiyaha islaamiga ah al furqaan markaana warka dibadda muqaawamada falastiina ayaa sheegtay in yahuudda ay carqaladaynayso wadaxaajoodyada uga socda dalka qatar iyadoo magaalada dooxa ee dalka qatar ay ka socoto wadaxaajoodyo ku saabsan hindisaha heshiis xabadjoojinta ee lagu wado inuu ka hirgalo marinka khaza ayaa waxay muqaawamada falastiin shaaca ka qaaday in ra-iisul wasaaraha yahuudda dhigaacabka lagu magacaabo benyamin netanyahu uusan daacad ka ahayn xabadjoojin ka dhaqangasho jiida khaza bayaan rasmi ah oo ka soo baxay muqaawamada falastiin ayaa lagu yidhi dembiilo dagaal netanyahu waxa uu hor istaagayaa heshiis kasta oo horseedi karaa in la sii daayo maxaabiista lana joojiyo gardarada ka dhankaa dadkeena falastiin ee ku sugan marinka khaza ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay muqaawamada falastiin iyagoo intaas ku daray in netanyahu abuuraya caqabado badan oo ka dhan ah in heshiis la gaaro bayaanka muqaawamada falastiin ayaa jawaab u ahaa hadal uu ra-iisul wasaaraha yahuudda benyamin netanyahu ku wargeliyey qoysaska maxaabiista yahuudda ee ku xidhan marinka khaza kaas oo ahaa in heshiis dhammaystiran oo ka hirgala marinka khaza uusan suurtagal ahayn hadalkaasoo ay muqaawamada falastiin ku tilmaamtay inuu ka tarjumaya ujeedooyinkiisa guracan iyo niyooyinkiisa xun warkii dhegaystayaal duhurnimadan aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa inaga intaa